luukos cutubka siddeedaad
markii dambe waxaa dhacay inuu magaalooyinka iyo tuulooyinka dhex marayay isagoo dadka u wacdiyaya oo u sheegaya injiilka boqortooyadii ilaah waxaana la jiray laba iyo tobankii iyo naago laga bogsiiyey jiniin shar leh iyo cudurro waxay ahaayeen marintii la odhan jiray tii reer magdala ay toddobada jini ka baxeen iyo yo'aana afadii rusas ee wakiilkii herodos ahaa iyo suusano iyo qaar badan oo kale oo waxooda ugu adeegi jiray goortii dad badan isu soo urureen iyo kuwa magaalo walba uga yimid wuxuu ku hadlay masaal beeray baa baxa inuu abuurkiisa beero oo intuu beerayey qaar baa jidka geestiisa ku dhacay oo waa lagu tuntay oo shimbirihii cirka ayaa cunay qaar kalena waxay ku dhaceen dhagax kol alla kolkii ay soo baxeen way ingegeen waayo qoyaan ma laheen qaar kalena waxay ku dhex dhaceen qodxan qodxaantiina waa la soo baxday oo ceejisay qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo soo baxeen waxayna midho dhaleen boqol jibeer goorta waxaan yidhi ayuu qayliyey oo yidhi kan dhego wax lagu maqlo lahu ha maqlo markaasaa xeertiisii weyddiisay oo ku tidhi muxuu yahay masaalkan wuxuu ku yidhi idinka waa laydin siiyaa inaad waxa qarsoon ee boqortooyadii ilaah garataan kuwa kalese masaalo ayaa loogu sheegaa si ay goortay arkayaan aayan u arkin oo si ay goortay maqlayaan ayan u garan masaalku waa kan abuurku waa ereygii ilaah kuwii jidka yiil waa kuwa maqla markaasaa ibliisku yimaadaa oo hadalka ayuu qalbigooda ka qaadaa si aanay u rumaysan oo aanay u badbaadin kuwii dhagaxa yiilna waa kuwa goortay maqlaan hadalka farxad ku qaata kuwaana xidid ma leh laakiin wakhti yar ayay rumaystaan wakhtiga duubsashadana way iska noqdaan kuwii qodxaanta ku dhex dhacayna waa kuwaan maqla oo intay socdaan waxaa ciijiya welwelidda iyo hodantinimada iyo farxadda idkan midho bisilna ma dhalaan kuwa dhulka wanaagsanna waxay yihiin kuwa intay maqlaan qalbi wanaagsan oo fiican hadalka ku haysta oo dulqaadasho ayay midho ku dhalaan ma jiro nin goortuu ilays shido weel ku daboola ama sariir hoos geliya laakiin wuxuu saaraa meeshii ilayska si ay kuwa soo galaa iftiinka u arkaan waayo wax qarsoon ma jiro oo aan soo muuqan doonin wax daboolanna ma jiro oo aan la garan doonin oo aan bannaan soo bixi doonin sidaa darteed u fiirsada sidaad u maqlaysaan waayo ku alla kii wax haysta waa la siin doonaa ku alla kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa wixii loo maleeyey inuu haysto markaasaa waxaa isaga u yimid hooyadiis iyo walaalihiis wayna soo gaadhi kari waayeen dadkii badnaa eewadood oo waxaa lagu yidhi
hooyada iyo walaalaha ayaa dibadda taagan oo doonaya inay ku arkaan laakiin wuxuu ugu jawaabay
hooyaday iyo walaalahay waa kuwaan ereyga ilaah maqla oo yeela
maalmahaas middood waxaa dhacay inuu dooni fuulay isaga iyo xirtiisiiba wuxuuna iyaga ku yidhi dhanka kale oo badda aan u gudubno goortaasay dhaqaaqeen laakiin intay socdeen ayuu seexday oo waxaa baddii ku soo dhacay duufaan weyn oo dabayl ah doonidiina ayaa buuxsamaysay oo halis bay ku jireen markaasay isaga u yimaadeen oo intay tuysiin ayay ku yidhaahdeen macallimow macallimow waan lumaynaayo kolkaasuu kacay oo canaantay dabayshii iyo hirarkii biyaha goortaasay degeen oo xabaal baa dhacday markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi rumaysadkiinii mee
iyagoo baqaya oo yaaban waxay isku yidhaahdeen haddaba yuu yahay kan amraxataa dabaysha iyo biyaha oo ay yeelaan waxay gaadheen dalka gadareyne ee ka soo hor jeeday galili goortuu dhulka u degay waxaa la kulmay nin magaalada ka yimid oo jiniyi qaba wakhti dheer dhar ma sidin jirin gurina ma joogi jirin laakiin xabaalaha ayuu dhex joogi jiray goortuu arkay ciise ayuu qayliyey hortiisana ayuu isku tuuray oo cid weyn ayuu ku yidhi maxaa inoo dhexeeya ciisow adigoo ah wiilka ilaah sarow waxaan kaa baryayaa ha isilcin waayo wuxuu jinnigii wasaqda lahaa ku amray inuu ninka ka baxo maxaa yeelay marar badan ayuu qaban jiray oo waxaa lagu xidhi jiray silsilado iyo bircago oo waa la ilaalin jiray silsiladihiina uu iska goyn jiray oo jinniguna cidlada ayuu u kaxayn jiray markaasaa ciise weydiiyey oo ku yidhi magacaa oo wuxuu ku yidhi
liijoon waayo jinniyo badan ayaa galay markaasay ka baryeen inaannu amrin inay yamaska tagaan halkaa waxaa joogay daaqsin doonfaaro badan ah oo buurta daaqaysa waxayna ka baryeen inuu u fasaxo inay kuwaas galaan kolkaasuu u fasaxay markaasay jinniyadii ninkii ka baxeen oo doonfaaradii galeen daaqsintiina jidhka hoos bay uga yaacday ilaa badda wayna ku baktiyeen kuwii daajin jiray markay arkeen waxaa dhacay ayay carareen oo dadkii magaalada iyo beerahaba ayay u warrameen kolkaasaa dadkii u soo baxay inay arkaan wixii dhacay markaasay u yimaadeen ciise oo waxay arkeen ninkii jinniyadu ka baxeen isagoo ag fadhiya ciise cagihiisa oo dhar sita oo miir qaba wayna baqeen kolkaasaa kuwii arkay waxay iyaga u sheegeen sida jinoolihii loo bogsiiyey dadkii oo dhan oo dalka gadareyni ku wareysana ayaa baryey inuu ka noqdo iyaga waayo baqdin weyn ayay baqeen markaasuu dooni fuulay waana noqday laakiin ninkii jinniyadii ka baxeen ayaa ka baryey isaga inuu raaco laakiin wuu diray isagoo ku leh gurigaaga ku noqo oo dadka ogeysii waxa weyn oo ilaah kuu sameeyey markaasuu tegey oo wuxuu magaalada oo dhan ku naadiyey waxa weyn oo ciise u sameeyey markii ciise noqday ayaa dadkii badnaa farxad ku qaatay waayo way wada sugayeen oo bal eeg waxaa yimid nin yayras la odhan jiray oo taliyaha sunagogoo ahaan jiray wuxuuna isku riday ciise cegihiisa oo ka baryey inuu gurigiisa galo waayo gabadh keliya buu lahaa iyadoo abaaraha laba iyo toban sannadood jirtay wayna sakaraadaysay laakiin intuu socday dadkii badnaa ayaa cidhiidhiyey naag laba iyo toban sannadood dhiigbixid qabtay oo wixii ay ku noolaan lahayd oo dhan dhakhtaro ku bixisay oo ku bogsan kari weyday midna xaggiisa ayaa dhabirkiisa timid oo taabatay maridiisa darafteyda kolkiiba bixiddii dhiiggeeda ayay joogsatay markaasaa ciise yidhi yuu yahay kan itaabtay markay wada dafireen butros iyo kuwila jiray waxay ku yidhaahdeen macallimow dadkii badnaa ayaa ku jiiraya oo ku cidhiirinaya laakiin ciise wuxuu yidhi qof baa itaabtay waayo waxaan gartay in xoog iga baxay naagtii goortii aragtay inaanay qarsoonaan karin ayay timid iyadoo gariiraysa oo hortiisay isku ridday oo u caddaysay dadkii oo dhan hortooda waxay u taabatay iyo sidii markiiba u bogsatay kolkaasuu wuxuu iyada ku yidhi gabadhooy rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey ee nabad ku tag intuu weli hadlayey waxaa gurigii taliyaha sunagoga ka yimid nin ku leh gabadhaadii waa dhimatay ee macallinka ha dhibin
laakiin ciise goortuu maqlay wuxuu ugu jawaabay ha baqin ee iska rumayso wayna bogsan doontaa markuu guriga yimid ninna uma oggolaanin inuu la galo butros iyo yooxanaa iyo yaaqoob iyo gabadha aabbaheed iyo hooyadeed maahayn kulligood waxay u ooyayeen oo u buluranayeen iyada laakiin wuxuu ku yidhi ha ooyina iyadu ma dhiman waase hurudaa wayna ku qosleen iyaga og inay dhimatay markaasuu dadkii oo dhan dibadda u saaray oo uu gacantayda qabtay oo qiyliyey isagoo leh yartooy kac ruuxaydii ayaa ku soo noqday oo markiiba way kacday oo wuxuu amray in cunto la siiyo iyada waalidkeedii waa yaabeen wuxuuse amray inaanay ninna u sheegin waxa dhacay